maamulka degmada baran oo kaashanaya shacabka ayaa daafuray wejiga afraad ee ololo nadaafadeed oo laga sameynaya xaafadda goljorno ee degmadaasi intii ololahan socday ayaa qashin badan looga saaray xaafadda waxaana la geeyey goobo loo asteeyey agaasimaha waaxda arrimaha bulshada dowladda hoose ee degmada baran marwo sidci ismaaciil ayaa ka waramaysa ahmiyadda ololahan
dowlada hoose khaasatan xafiiska arrimaha bulshada waxaanu la garab taaganahay hiil iyo hooba markasta ay shaqo jirto iyo markasta ay hawl nooga baahdaanba garabkoodaanu nahay halkan saan ogahay waxaanu ka shaqaynay waa fayskii saddexaad aanu ka wadno ololo nadaafadeed jirida dhiirxaasidka iyo nadaafanta buuxinta wadooyinka ay jareen roobabku sidoo kale waxaanu ka qabanay hagaajinta suuqyaraha fadhiid ahaa haddeer waxaanu dareemaynaa in xoogaa lagu agtiisa lagu wada ganacsanayo sidoo kale isagaas waxaanu rabnaa inaanu u samayno si qaabaysan oo habaysan oo dadku ay uga wada shaqaysan karaan xaafadaha toddobada xaafadoodba ay kusoo shaqogeli karaan qaar ka mid a shacabka xaafadda goljorno ee degmada baran ayaa ballan qaaday in ay sii wadayaan ololahan insha allahu tacaala maanta waxaanu ka shaqaynaynay xaafadda goljanno waaxda afraad iyo waaxda saddexaad labadaba waxaanu ka qabanaynay nadaafadda iyo waddooyinka maaragta meelaha maaragtay ee xanibano aanu yaro furo marka meel fiican bay noo maraysaa insha allahu tacaala shacabkuna wuu nala shaqeeyey haddana waa nala shaqayn doonaa insha allahu waxaan aad iyo aad maaragtay ugu mahadcelinayaa guddida xaafadda goljanno oo runtii u hagarbaxday shaqadan oo shaqaysay oo si fiican uga shaqaysay magaalada guud ahaanna waxaan rabnaa in bilicdeeda iyo maaragtay quruxdeeda ay soo baxdo oo laga wada shaqeeyo ciddii aan magaaladeeda iyo maaragtay deegaankeeda ka shaqaysanna de waa cid jirta maaha
halku waa xaafadda goljanno guddidii waxay ku jirtaa ololihii nadaafadda guddida maashaa allah waa u mahad celinaynaa guddida si fiican bay u shaqaynayaan isbeddel bay xaafaddii ku sameeyeen haddaanu nahay shacabkana waxaan leeyahay shacabkuna ha lala shaqeeyo oo guddida hala taageero oo maal iyo ciil gacanba ha laysla doctaago waxaanuna codsanaynaa in nala soo wixii aana tabartayadu aanay aanaan awoodi karin in nala ka caawiyo oo guddida waayo wax badan oo aanay qaban karayn baa jira oo kanta weyn marka waxaan codsanaynaa in guddida lala shaqeeyo hadday shacab tahay hadday dawlad tahay kulli waxaan codsanaynaa in guddida lala shaqeeyo waa kow waa guddidii xaafadda gorjanno guddi shaqaysa haddeer toban sanaan meeshaa iil maan arag marka tan iyo maanti la doortay way dadaalayeen way shaqaynayeen marba heer ha soo taagto haddana waxay ku jiraan nadaafadii maasha alla meeshii ay soo galeen waa la hagaajiyey inta kalena u dhimanna waa sidaa iyo si leeg waa shaqaynayaan waxaan leeyahay shacabku guryaha ka soo baxo hala shaqeeyo guddida oo awood ha la siiyo dowladduna hala shaqayso oo waayo wax ka tan badan baa jira dee guddida xaafadda goljanno waaxda saddexaad iyo waaxda afraad ayaa waxaa iska kaashanaya nadaafadda guddida xaafadda iyo konsalka gaar ahaan agaasimaha qaybta arrimaha bulshada ololaha maanta waxa weye wuxuu ku saabsan yahay nadaafadda ayuu ku saabsan yahay sidaynu ognahay horumarka magaalada iyo caafimaadka wuxuu ku jiraa nadaafadda ayuu ku jiraa meel walba oo hormartay waxyaalaha ugu horeeya ay wax ka qabtaan waxaa ka mid ah nadaafadda ayaa ka mid ah maalmihii lasoo dhaafay waxaa si ballaaran xaafadda goljanno uga socday ololo nadaafadeed oo bilicda kor loogu qaadayay